maalmooyinka dambe iyo weliba deegaano ku mid yahe gobolka galgaduuda kadhiyana dagaala beeleeda jeysday khasaare iyo onaska jaran ah dhimasho iyo dhaawac oo dad badan ah ku barakaceen ah guriyaasho waxaana ku mid odayaalka dhaqanka gobolka galgaduuda ayaan ka baaqan ah beelo ka dagaalamaen ah iyo dagaalka roojiyan ah naweedna qaadan ah iyo ona sheegay in dagaalka soomaaliya ku daaliya walaalayaalow waxaan leenahay colaadahan aada moodo in maaragtay ay ka sii darayaan oo hadda saakay laba qoys oo deris ah oo dhexdooda aan xabadu ka socon aysan ka jirin galmudug waxaan leeyahay ilaahay ha laga cabsado dadku waa dad walaal ah waa isma hurto saddexdii xaq oo maaragtay culummadu ay sheegeen baa la isku leeyahay xaqii muslimkaa la isku leeyahay xaqii ehelkaa la isku leeyahay xaqii deriskaa la isku leeyahay waxa hadda lagu jirana adduunyo aada aragteen oo iyadu iska laciifa oo iska dhammaanaysa in laysku laayo oo maaragtay inta laysku dilo dil xaaraana dhigis xaaraam ah lagu galo ee aakhiro aada la aado ee aada cadaab mudato waa khasaaro waxaan leenahay oo aan ku baaqaynaa walaalayaalow hal la joojiyo xabadda soconaysa meel walba ka socota islaamka ah oo nabadda jecel hadday culimo yihiin hadday mas-uuleen yihiin hadday odayaal yihiin hadday aqoonyahan yihiin hadday yihiin gabdhaha maaragtay dumarka ay yihiin qaybaha bulshada dhammaantood waxa hadda soconayaa wax la dhowro karo maaha waxaan leeyahay arrinkaa ha loo istaago nabadda ha laga shaqeeyo juhdi ha lagu bixiyo yaan guryaha lagu sugin dhibaatada gubataa socota khaaliqaa socota yaan guryaha lagu sugin ha la dhaqaaqo marada ha la xayto culummadu ha istaagto mas-uuliyiinta maaragtay dadka mas-uuliyiinta ah oo maamulada haya oo maaragtay dalka maamul uu leeyaho madax uu leeyahay madaxdoodu maxay ahayto waxuu kari karo nabadda ha ku beeriyo waxaan leenahay dhiigga socda iska dureera aan la kala joojihayn qoragu ammaanka ka jaran yahay islaamnimadoo wax u dhibay ahalnimadiioo wax u dhibay derisnimadiioo wax u dhibay aakhiro wax loo sheegayo meel la aadaan la arag meel looga baaqaahuna ma jirto waxaan leenahay ha la joojiyo dhiigga qubanaya annagoo codsi ku darayna oo codsi ku darayna dhiigga qubanaya ha la joojiyo sida meelaha galmudug ka mid ah oo odagii iga horreeyey afar meelood intaan hadda xasuusto oo carabka ku dhuftay dagaalada ka socda dhiigga qubanaya dadka la laynayo dadka la barakicinayo waxaan leenahay ha la joojiyo aakhira meel loo aada lama arko adduunyo meel loo jooga lama arko waa cingaab iyo haalakum iska timid nin walbow waxaad galabsatay berriyay kuu yaaleen dagaalbeeladun ku dareera galgaduuda iyo kooyo ee xillo dhawan ah maamulka galmuduga reedaliisiyo waausa dhexdhikiya beelo ka dagaalamiya deegaanadaasaya